dadweynaha ku dhaqan magaalada baydhabo ayaa soo dhoweeyey doorashada gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka dareenka dadweynaha qaarkood waxaa warbixintan inooga soo diray mukhtaar maxamed catoosh
shacabka magaalada baydhabo ayaa aada u soo dhoweeyey doorashada guddoomiyaha baarlamanka oo habeennimadii xalay ka dhacday teendhada afasyooni ee magaalada muqdisho waxay sheegeen inay ahayd doorasho muddo la wada sugayey oo waddanka ka saari karta khilaafyadii siyaasadeed ee muddo soo jiidamayey waa kuwan qaar ka mid ah shacabka magaalada baydhabo oo cabiraya aragtidooda ku aadan doorashada guddoomiyaha baarlamanka bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa xasan xuseen cali doorashadii runtii ka dhacday xalay toole tendhada afisyooni gudaha erboorka waxaan u arkaa inay ahayd doorasho loo qaaday dhinaca dimuqraadiyada ah waana ku faraxsanahay sida ay wax u dhaceen waxayna ahayd doorasho runtii si dimuqraati kali ah ay dadku u codeeyeen dhammaan kuwii maxay ahaatay muxaafid ahaa iyo kuwii mucaarad ahaaba waxaan isleeyahay baarlamanka oo xalay tole hadlay waddankuna wuxuu aadeeyey itijaah maxay ahaatay isbeddel ah waxaan rajeynaya insha allahu tacaala inta dhimanno inuu si nabada ku dhammaado anagoo ka faaidaysanaya fursaddan waxaan rabaa inaan halkaan uga mahadceliyo maxay ahaatay guddigii doorashada guddoonkii kumeelgaarka ahaa iyo ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan ciidamada qalabka sida ee suuro geliyey in doorashadan ay ku dhacdo si habsami leh magacaygu waa aadan cabdigaas doorashadii xalay ka dhacday magaalo madaxda dalka soomaaliya muqdisho waxaan u arkayey xilligeeda inay qabsoontay walow shalay dhan soo jiitantay oo waqti badan ka qaadatay guddoonka kumeel gaarka iyo guddiga doorashada inay qabsoonto laakiin way u dhabar adeegaan wayna ku mahadsan yihiin sidaad la socotaan waddankan wuxuu muddo ku jiray hubanti la-aan dhinaca siyaasadda ah taas oo keeni karta in wadankan waxyaabo badan oo horey usoo qabsoomay dib uga dhacaan allama haddii bay ahayd in xalay ay qabsoonto doorashada guddoonka golaha shacabka marka aniga waxaan u arkaa in guul ay gaartay soomaali oo dhan maantana la rajeynayo in la dhammaystiro ku-xigeenadii guddoonka golaha shacabka magacay waliba leeray shukri bashiir haajir waliba ediyadan bogaadiyay xildhibaanadii insheega dowladda federaalka ogorodan sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe inay ondooradan gudoomiye baarlamaan oo wadankan sanadka biyo dhibaatada iyo insheegada hubantilaanta doorashadii lamaadii sana inkadamboyd hawajahday waliba eed bogaadiyaana xildhibaanada ku qeyb qaadadan in sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe isu gudoomiye baarlamaannagada usiin waliba ilaahanku tuugana in xilki sidii iyo inshaa inka faylahayd isuga gudud walibana iyo inshaagad aaminsana xildhibaanadii dooradeen sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe inay codsho ka cibaadaysadeen wadankun dhibaatadii taalley hubantilaanta doorashada lamaada sina lahadhaafi iyo inshaagada ku jarti ini wadankun samatabiyan waliba yoona ilaahay inku tuugane adduunye aakhiriniyo liibanan magacayga waa maryam shariif cabdulaahi waxaan aada ugu faraxsanahay doorashadii xalay ka dhacday howlka afisyooni waxay ahayd doorasho la wada sugayay si xor iyo xalaala ku dhacday wadanka wuxuu galay marxalad doorasho xildhibaanada waxaa ka codsanaynaa inay shacabka u hiiliyaan oo ay ka saaraan dhibaatada ayaga anagana matalayo meesha ma tegi karno codkanaga ayagaa haysto waxaan rajeyneynaa in codkooda ay ugu hiilin doonaan ummadda soomaaliyeed meel wanaagsanna u doori doonaan gudoomiyaha baarlamaanka hadda soo baxay sheekh aadan maxamed nuur sheekh aad madoobena waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo gudoomiye habeennimadii xalay ayay ahayd markii baarlamaanka federaalk soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ay u doorteen gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya kadib tartan adag oo ay wada galeen xildhibaan xasan cabdinuur oo uu kaga adkaaday boqol lixdan iyo saddex cod si kastaba ha ahaatee magaalada baydhabo ayaa maanta aada looga hadalhayaa doorashada guddoomiyaha baarlamanka oo saqdii dhexe ee xalay ka dhacday magaalada muqdisho waxayna dadka inta badan yihiin kuwa soo dhoweynaya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe inuu noqdo guddoomiyaha baarlamanka koo iyo tobanaad mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo sidoo kale dadweynaha ku nool magaalada boosaaso ayaa iyaguna fikradahooda ka dhiibtay sida ay u warkaan doorashada guddoomiyaha aqalka hoose faatimo yaasiin jaamac ayaa codadkan inoo soo dirtay magac maxamed axmed baaliya waxaan jeclahay in dalka doorasho xalaala oo ummadda danteeda ka hadlaysa ka dhacdo guddoomiyayaasha waxaan odhan lahaa ilaahay ka baqa noo hiiliya shacabka u hiiliya dalka u hiiliya ciidda u hiiliya badda u hiiliya iyo aan dalkaasu idinkaa leh wiilashiinaa leh kuwaad awowgootihiin baa leh waddaniyad ku dhinta lacag waad helaysaan magaca ka taga hogaamiyaan musuq maasuqan baan ilaahay ka barinay adduunkana dowladaha waaweyn waxay ka dhismeen xagga musuq maasuqa lacag iyo magac magaca doorta bismillahi raxmaan raxiim magacaygu cabdirax abdiraxmaan waxaan aad iyo aad horta ugu faraxsanahay soomaaliyana guul muhiima gaadhay waxaan aad iyo aad weligu is faraxsanahay in hay-adihii sharci dejinta hay-addii ugu muhiimsanayd oo dalku yeeshay inay wax kan leerahay oo la gaaray xaqiiqatan anuu kolley cabdilaahi ahaan xalayto waxaan ku gaadhay saan u daaweynaya ilaa labadiyo barkii waan ku gaadhay aniga iyo dhallinyarada kale horta waxaan taageer ahaan horta waxaan taageersanaa in la yihahdo xasan cabdinuur baan taageersanaa magacaygu waa xaliime axmed faarax joogta magaalada boosaaso aad baan ugu faraxsanahay gudoomiyaha cusub baarlamaanka oo soo dhaweyneynaa soomaaliya horumar ba u baahan tahay hadduu madaxweyne hore soo laabtay iyo haddii mid cusub la doorto ilaahay midka kheyra ka dhigo magaalay maxamed cabdulaahi isaaq oo boosaasaa ku hadalahaya oo rooga way baleenaa gudoomiyaha baarlamaanka xalay la dooraday aan xambaliyaye mudane sheeg aadan maxamed nuur aadan mudoobe gudoomiye xambali oo kalaxa wayba kalakinkala sii dardaaramay inti soomaalida inishaanta omayba melerasi nabad i sharafka ka dhamaata ee iniskashaanta madaxda doorasho xalaale hor e soomaalidana ka taageersanta ka dhiido kinkaambalyaan magacaygu waa cabdiqani cabdulaahi waxaan joogaa suuqa boosaaso ee dharka runtii wadanku inuu maxaan ku dhahaayey uu maamulkiisii iyo sharci dejinta ugu sarraysay la gaadho howlgalkeedii oo maxaan ku dhahaa la doorto waa maasha allah aad baanu u soo dhaweynaynaa waanu soo dhaweynaynaa dareenka iyaguna aad buu ugu faraxsan yahay in dushii layska saarnaa ay kala degto iyo maxaan ku dhahay mugdi mugdigii aadna waa u soo dhaweynaynaa oo ah axmed ibraahin yuusuf maxamuud sidaa loo hadalay u sheegteen aad iyo aad boorta u soo dhaweynaa doorashada mid kastoo soo baxa guddoomiya soo dhowaan leenahay waana u hambalyeynanaa asalamu calaykum raxmatullahi barakaatu madaxweynuhuna maaha inuu u soo baxo maanta dalka wax ka baabiya inuu usoo baxo dalka wax ka qabo marka waxaan leenahay madaxweynaha soo baxa waxaan leenahay ilahay idankiisa sidii madaxweyne hore u shaqeeyey iyo xiisihii loo qabayo wanaagiisii iyo haddii kii hore soo noqdeen alxamdulilah rabbilcalamin baan lena ilaahay hanogu soo celiyo lakiin haddii mid kale yimaada waxaan leenahay mas-uuliyaddii madaxweyne hore hayey ku dadaal iyo shacab jacaylkii iyo dad soo celintii
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mida dadweynaha ku dhaqan magaalada boosaaso oo dareenkooda ka dhiibtay aragtida ay ka qabaan doorashada guddoomiyaha cusub ee aqalka hoose ee soomaaliya